bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dalka nagaasana waxaa ugu waaweyn booliska gobolka banaadir oo u gudiyay dadka baraha bulshada ka dhacaya iyo madaxda dowladda iyo hay-adaha garsoorka madaxa xarmeere ee gobolka mudug oo sheegay inay jiraan xubno miinooyin ku aasaya dowlaadka degmadaasi ciidamada oo taageeray codsiga madaxweynaha soomaaliya ahaa in dib loo dhigay kabixitaanka ciidamada codmiso soomaaliya puntland oo digniin ka soo saaray wuxuu u soo wajahameen deegaano ka tirsan maamulkaasi waada boqol arday oo baratay xirfadaha kala duwan oo maanta ka qalinjibiye waa oo ka qalinjibiyey xaliya akademiga da soomaaliya oo tababar u soo xiray ciidamo ka mid noqonaya waa tababar u furaya askar iyo saraakiil ka mid noqonaya ciidamada xuquuqa darka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal taak waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax ee reedo dalsan oo faahfaahsan ugu horeynaynu ku bilownay taliska booliska gobolka banaadir ayaa digniin u diray dadka habraha bulshada ka dhacaya madaxa dowladda federaalka iyo hay-adaha garsoorka taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir macalin mahdi oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in arrintaas aan laga ogolaan doonin in dadka baraha bulshada ay miidiyaha ka dacaydayaan madaxa dowladda iyo hay-adaha garsoorka wuxuuna sheegay in cid kasta oo arrintaas ku hoolan ay tallaabo ka qaadi doonaan macalin mahdi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay madaxa dowladda lagala shaqeeyo howlaha muhiimka ee horyaalla sidoo kalena waxa uu tilmaamay in aan loo baahnayn in wakhtigan madaxda dowladda laga been abuuro sidoo kalena laga sheego waxyaabaan jirin
maamulka iyo dowladnimada cidda ka hor imaanaysa iyo horumarka iyo danta guud sideedaba waxaan ka shaqeynaa dadka inta xun inaan ka qabanno shaqadaan u samaysnayn ka gambamayno waa u eedoobeynaa waa qaadanaynaa waa u bareereynaa soomaaliyana halkay beershaba aslanba waa in qofka uu shaqadiisii kaka gambado isbaara dambe iyo miidiya uga gambamayna shaqadeenna dadka reer muqdisho waxaa laga rabaa inay u hogaamsamaan qawaaniinta dalka u yaalla ilmahooda hadday qoryo u gadi jireenna inay hadda dhahaan sharciga barta oo looyaro ka dhigaan oo qawaaniinta baraan dalku wuxuu u socdaa in sharci kala dambeyn qawaaniin iyo dowladnimo in la aado waxaa noo ballama lacagta aada miidiya siinaysaan lacagta aada miidiya siinaysaan lacagta aad aad aada maaragtay oda uga hadashiinaysaan inaad looyar ku qabsataan waxaan rajaynaa inay farintaasu gaari doonto bulshada kheyr fara badanaan idiin rajaynaa gabagabadii waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale waa mahadsan yihiin guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada yaaqshiid innaguna waa u gudbi doonaa wixii nooga aadan oo ah in la bogaadiyo oo la amaal mariyo oo ninka nabadoonka halkaana ka sheegay dalacaad waa u qori doonaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo madaxweyneha ku xirantaha insha allah waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin reeyaashiid guuleysta mar kale mar kale guuleysta
kani waa premier weled
hadalkaas ayaa waxa uu ka jiidiyey taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi munaasabadda xalay dib loogu furayey waa saldhigga degmada yaaqshida oo dib u dayactir ballaaran lagu sameeyey markan dalalka ciidamada admis ayaa taageeray codsigii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in muddo dib loo dhigo lana hakiyo bixitaanka ciidamada admis ee wejiga dhawaada wadamada ay ciidamadooda ka joogaan soomaaliya ee kala ah burundi uganda etoobiya kenya iyo jabuuti ayaa taageeray codsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa in muddo saddex bilood sababo farsamo loo hakiyo bixitaanka wejiga labaad ee ciidamada admis wadamadan oo qoraal rasmi ah u diray golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa sheegay inay taageero u hayaan codsiga soomaaliya ee ah in bixitaanka saddex kun oo ciidanka admis ah dib loo dhigo muddo sagaashan maalmood ah wadamadan ayaa qoraalkooda ku ammaanay dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen inay dagaal kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ay sheegeen in dowladda soomaaliya codsigeeda sal u dhigtay in dhammaan xaaladaha taagan aysan ogolaaneyn in ciidamada admis ay ka baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ku ammaaneen dagaalada ay kula jirto al-shabaab waa sida lagu sheegay warka ay dalalka admis ciidankooda ku midaysan yihiin ay u direen golaha ammaanka guud ee qaramada midoobe waxaana ay sheegeen in arintaas aysan xilligan macquul ahayn in dowladda soomaaliya waa in dalka soomaaliya ka baxaan iyagoona taageeray codsiga dowladda ee ahaa in dib loo dhigo muddo saddex bilood ah kabixitaanka wejiga labaad ee ciidamada admis ee soomaaliya markan haddii aynu eegno maamulka puntland ayaa waxa ay digniino kasoo saareen robab xoogan oo laga cabsi qabo inay ka da-aan deegaana ka tirsan maamulkaas waxaana maamulka uu sheegay in ay robabkaas sababi karaan fatahado iyo daadad warkan waxaa kasoo diray garowe wariyaha dalsan
iyo dhulka dowladda puntland waxaa maanta ka dhacay kulan ay soo agaasintay hay-addu kulankaas ayaa laysugu yeeray wasaaradaha ay bahwadaagta la tahay hay-addu iyadoo oo lala wadaagayay xogaha ay soo saadhay hay-addu taasoo ku saabsan roobabka dayrta oo haatan xilligii soo taagan yahay markii kulanka oo soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka puntland
saadaasha hawada la xiriira iyo xafiiskan oo fogaha hawada iyo biyaha iyo macluumaadkaas u aruuriya dowladda waxaa noo soo baxday dayrtan inay ka biyo badan tahay ama ka roob badan tahay dayrihii lasoo dhaafay sidaa daraaddeed ay ka imaan karaan khataro khatar hadda dadku ay la walwalaan oo ay la guuraan oo ay la qaxaan ma taagna laakiin meesha u socda waxay tahay in la digtoonaado in loo isha lagu hayo roobkaas roobabka maadaama ay badan yihiin maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan karaa meelaha biyo mareyrka ah meelaha tawaga ah meelaha dooxada ah in ay biyo badan kusoo rogman karaan oo khasaaro naf iyo maal bay geysan karaan maadaama arrintaasi suurtagalnimadeedu ay soo badanayso weliba bisha oktoobar inta lagu jiro waxaan doonaynaa dadka ku nool meelaha tawaga ah biyuhu maraan iyo magaalooyinka maaragtay daawabku dhibka u geysan jireen sida qardho iyo jalam iyo meel kasta dooxaaba in taxadar dheeraada la muujiyo loo diyaar garoobay in ay daadad badan oo khasaare geysan kara ay imaan karaan runtii waxaan u mahad celinayaa wasaaradaha aada iyo aada isugu xilqaamay i m c oo rabta inaan si dhow uga wada shaqayno arrintan xilliga dayrta oo runtii dabaysha roobka elnaynada la yidhaahdo ay wadato oo ah wax keenaya in dayrtaana ay la timaado roob badan marka meelaha xeebaha meelaha sidaan hore u sheegayba dooxooyinka waxaan doonaynaa aada iyo aad in looga fojignaado roobka markay da-ayaana dadku ay u diyaargaroobaan in khatar imaan karto wixii kasoo kordhana mar kasta shirarkan oo kaleeto iyo shirkan jaraa-idba inta waa qabayna dadka waa la wadaageynaa xaruntaana waxay noqon doontaa meel aan resourciga iyo xogta ka helno aan dadkan ugu soo gudbino haba wixii soo cusboonaada aada iyo aad ba umahadsan xaaji ciise barre telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada garow
markan haddii aynu eegno wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa tababar u furay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenoo kamid noqonaya ciidanka xooga dalka wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdinuur daahir fidow ayaa dugsiga tababarka ciidanka xooga dalka ee turkisom tababar uga daafuray dhalinyaro daayar ah kuwaas oo ku biiray ciidanka xooga dalka kuwaas oo casharada tababarooda uu bilaabanaya sana dugsiyeedka laba kun saddex labaatan ilaa afar labaatan saraakiisha tababarka loo fura ayaa sidoo kale goobta lagu dhaariyay maadaama ay soo dhammaystirteen dhibow ciidanimo wasiir cabdinuur ayaa ciidanka uu tababarka u furay kula dardaarmay inay muujiyaan karti iyo firfircooni dheeraad ah wuxuuna ku ammaanay in ay doorteen difaaca diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed munaasabad lagu weynaynaya dhalashada nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ayaa loo qabtay degmada ballanballe ee gobolka galgaduuda wariyaha dalsan ee halkaas kasoo warmaya warkaan soo diray
banaanbax lagu soo dhaweynayay dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa lagu qabtay degmada banaanbale ee gobolka galgaduud waxaana banaanbaxa kasoo qaybgalay gudoomiyaha degmada banaanbale cabdicasiis xaashi cali iraad iyo xubno ka tirsan maamulka degmada banaanbale culamoodiinka degmada hogaaminaya banaanbaxa lagu maamuusiyo weyneynta cuska dhalashada suubanaheyna maxamed ayaa dadweynaha oo helinayaan waxa ay socod dheer kusoo mareen wadooyinka bartamaha magaalada kuwaasi oo qaadi qasiidooyin namaamaan ah socod kadib culummada iyo qaar ka mid ah bulshadii goobjoog u ahaa xafladda ayaa barxadda kula hadlay bulshada kuwaas ooga sheekeeyey dadweynaha sifaadka wanaagsan ee xabiibkeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إخوة الأعزاء ما أنت ومالين ونكسن ومالين بركيسن ومالين ku beegan dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan u soo bannaanbaxnay halkan ugu nimid idhaaran lisuruuri wilaadatii sala allahu calayhi wasalam wa faraxan biquduumihi calaynaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ikhwat alacizaa ilaahay subxaanahu watacaala siduu nagu amray aayadda qur-aanka oo aanu soo xusnay oo ah waxaad u sheegtaa nebi moxamed oo ummaddaada waxaad u sheegtaa ood ku tidhaahdaa ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ha ku farxeen ku farxidda ay labadaa shay ku farxayaan ayaa uga khayr badan buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala waxay kulminayaan adduuniya wuxuu ka kooban yahayba oo ilaahay raxmaddiisaasna soo gaadhay waxaa lagu sheegay oo lagu fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kale culimmadu yidhaahdaan khayru tafsiirin atafsiiru alwaarid bilwaarid tafsiir waxa ugu wanaagsan baa la yidhi aayad aayad lagu fasiray iyo xadiid xadiid lagu fasiray ayaa ugu wanaagsan aayaddaasna waxay noo fasiraysaa aayadda kale oo ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanu ku soo dirnay raxmad inaan caalamiinta u tahay unbaan kuu soo dirnay ilaahay uu aayad qur'aan macnaheedu saas ku yidhi wamaa arsalnaaka إلا رحمة للعالمين ولذلك رحمة داس أيا وحي نتسير سين النبي عليه الصلاة والسلام أقدار الأرض يا دونك جهوين كيو صدن أيا ما أنت لغا فرحيا أو فرحة داس لغا موجنيا أيا أنغونا خيب كنهي إلهي سبحانه وتعالى أكتي سنة قدل بينا رضا يا نحريس يا رحمة إلى أكتي قدل بينا عليك الله صلى دواما يا سيدي يا رسول الله عليك الله صلى دواما يا يا إسواتي يا وسيع الجاه يا عروتي يا ابن عبد الله عليك الله صلى الله يا خاتم الرسل يا خليلي يا خيرتي خذ يدي بالله عليك الله صلى الله يا سيدي يا مهبط الوحي يا حريسي كن حافظي يا رسول الله waxaa nasiib aan u yeelannay alxamdulilaah soomaaliya degmooyin badan iyo dal badan oon laga dabaaldegayn oo rasuulka magaciisa iyo haddii alla ku sugayahay ixtimaadkiisa aan laga qaadayn oo badan baa jidha nasiib baan u yeelannay ilaahay baan ku mahadinaynaa annagoo xor oo xalaalah jacaylka rasuulka inaan suu soo baxno oo cid naga hor taagan iyo caqabad midna aysan jirin ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo badiyo noo barakeeyo intii aan haysan oo muslimana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu cadowga ka dulqaado oo jacaylka rasuulka jacaylka alle iyo jacaylka rasuulka ilaahay geliyo ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allah waxaan rabbi ka rajaynaynaa oo kaleeto sidaan halkaan isugu kulannay waa adiga raxmo allah isugu kaan kulmiyo intaan meeshaan isugu timid oo ummadda ah oo ilaahay keenay maanta ilaahay waxaan ka baryaynaa fadligeeda nebiga maxamed rasuul u lahay maxamed ah ilaahay falligeeda inuu siiyo intaan iyo intii dhashay ilaahay inuu cafiyo muraadada aynu isugu nimid oo iidda maanta farxadda leh oo nebi maxamed maalinta uu dhashay ay tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa intaan falligeeda ilaahay inuuna waafajiyo muraadka aynu isugu nimid oo waafaqsan oo diinta waafaqsan ilaahayna waafajiyo ilaahay madar khayr qabay inuu ah ilaahay inuu siiyo inta meeshaan isugu timid oo xafladda maanta timid ilaahay waxaan ka baryaynaa cadaabta ilaahay inuu ka horeeyo janatu firdowsa ilaahay inuu siiyo kitaabkoodii midigta ilaahay inuu ka siiyo muraadkooda ay leeyihiin oo maanta ay leeyihiin oo makabil ilaahay inuu ka siiyo
ilaahay ayaa mahadle ilaahayga isugu kaa keena barxadda tan annagoo ku ixtifaalayna mawliidka nabiga sala allahu calayhi wasalam iyadoo taariikhda hijriga ay tahay kun iyo afar boqol afartan iyo afar sannada hijriga waxaanu ilaahay ku mahadninaynaa oo ilaahay maaragtay ii sheeg aan ugu shukrinaynaa dhalashada nabigeenna sala allahu calayhi wasalam kullana naxmaduhu wanashkuruhu calaa nicmatillaahi ilaahay mahaddiisa waxaa ah oo aan muslimiinta la qaybsanaynaa oo aanu isugu bishaaraynaynaa nimcada ilaahay isugu kaaya keenay noo gartay nagu tacdiimiyey ee ah inaannu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa nahay ugu dambayntii gudoomiyaha degmada banaanbale cabdicasiis xaashi cali iraad iyo iskuduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta degmada banaanbale cabdishukuur cabdulaahi maxamed ayaa iyaguna munaasabadda hadal ka jeediyey ilaahay baa mahadle ilaahay isugu keenkeenay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan ku weynaynayno dhalashada nebiga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan quruxda iyo qaayaha badan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa qabanqaabayaashii xafladan ayadana weyn oo lagu weynaynaya dhalashada nebiga waxaan rabaa dadka reer balanbal iyo dhammaan dadka muslimiinta ah oo dhalashada nebiga weynaynaya maanta oo ay tahay labiyo tobankii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo shan inaan hambalyo dhaho hambalyo dhaho hambalyo hambalyo aan munaasabadan munaasabadeeda kale oo sanadka kale inay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo iyo cibaado suuban iyo camal suuban maanta waxaan u guutaan warkiisa waxay dalsan saaka waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel